bismi illaah alxamdu lilah awala assalaamu calaykum waraxmat ullah laba qodob oo kooban aan ku xoojiyo walaalkayba ka hadlayay warbaahinta warbaahintu markii ayna soo gashay xilliyadii ingiriisku inoo yimi ma jirin warbaahini dabeedna boostu boostaa waraaqaa la dhigi jiray boostuna mar dambe iyana ahayde waxaa jiray nin la odhan jiray dhambaalwale ninkaa berberaa looga soo dhiibayaa warqad ilaa hargeysa orod kala joojin maayo dabeetana markuu hargeysa yimaadaabuu waraaqii qaybinaya dhambaalwalaa la odhan jiray anigaygan waa talabaada yar cajiibka ahe anigayganna waxaa igu dhacay sagaashanaadkii ma jirin telefoon la diraa iminka facebook baynu ka hadlaynaa iyo websaytyo iyo duni baynu ka hadlaynaa telefoonaan jirin dabeetna nin baan walaanahay oo sacuudiga jooga ayaan isidhi lahada marka waa inaan dirir dhabe tagaa markaan doona inaan telefoon diro telefoon kale ma jiro dabeedna miyi baan qabtay oo ari baan soo iibsaday oo waxa waxaan u samaynaya telefoon dira moogta bahalka yara imika aad watsapka codka duubayso arigiina qaar ba iga baxsaday oo hawl bay igu dhacday oo dabeetana gaadhaan halkan ka raacay niman qaadulaah iyo wuxuu adigu dirir dhammaantii dirir dhabaa aan telefoonkii ka helan jigjigaa ka sokaysooo jigjiga telefoon lagama helaynin caadi ahe keeda boostaa la marinaya dirir dhammaan telefoonkii ka soo dirayoo markaan soo noqdayna gaarhigii aan la socdiyo gaarhi kalaa isgalayoo aniyo rag kalaa ku dhaawacnay oo jigjigaana la dhigay dhakhtarka oo dhowr bilood baan halkaana ku jirayoo anigoo tacabii dhammaaday ayaan soo noqday teleson baa beri ay filim duubaysay warbaahinta ah iga waraysatay dhallinyarada imika joogtaa waa laga yaaba inuu qariibsado ama la yaabo telefoon baa ilaa inta ad u socota marka warbaahintu horta siyaasi yaroo noocaasabay inoo soo gashay xiliyadan dambay xadhkaa goosatayoo dee tiknolojiyadan casriga iyo waxaan aniguna marmarka aan isidhahda waxaan saaba nimankan gaalada ah waxaani malaa iyaga ka badani malaa jimbaa kula yar jiraan sidhio la yar shaargareeyo oo waxaan la sameeya intaa waxaan ku xoojinayaa warbaahinta mowduuca aan ka hadlaya waa mowduucii laga soo hadlay afkaarta anigu waxaabaan odhan lahaa halkaa laga yidhi afkaaraha laynoo soo waariday anigu waxaan idhaahdaa cudurrada laynoo soo waariday waayo waa cudur ku dhacaya qalbiga in badan waa aragtay qur-aanku iyadoo dadka qulubta ka buka la sheegayo waa xanuuno ku dhaca qulubta marka dhowr sano ka hor baan daraaseeyey oo baaritaan ku sameeyey waxaan baadhay nimanka la yidhaha mustashriqiintan ka bilaabay baaritaanka waxaan ku xajiyey nimankii la odhan jiray tabshiirka ee gumaysaha soo hoos raaci jiray wadaadadii kiniisadaha waxaan baadhay calmaaniga iyo meeshuu ka yimi caqlaaniga nimanka la yidhaahdo casraaniyiinta casraaniyiinta la yidhaahdo nimanka la yihahdo cibaadiyiinta haddii la yisahdo horta san u tiriya inagu calmaanigan iyo caqlaanigan waxaynu u leenahay waa kuwayn imika uun maqmaqalay halkeennani intaasoo kale oo aynaan maqal ama ayna soo gaadhin weli ayaa jira waxyaabana way ku kala duduwan yihiin waxyaabana way ka siman yihiin qolyaha galbeedku waxay aada ula dhacsan yihiin marka waxaan la eego nimanka la yidhaahdo casraaniyiinta kuwaasii soo dhaweeyaan waayo casraaniyiinta waxay aaminsan yihiin in diinta la waafajiyo casrigan la nool yahay oo waxyaabahan laleeyahy gacantaa la goynayaa iyo shaabug baa lala dhacayaa iyo dhagax baa lagu dilayaa iyo waxyaabaha laga saaro marka qolyaha reer galbeedka waxay dhahdaan nimankani waa okay waa niman furfuranoo casriga la jaan qaadi karaya iyaga way soo dhaweeyaan marka calmaanigan anigu markii dambe kusoo biyashubtay iyo caqlaaniga calmaaniga kolleyna waa laga hadlay taariikhdiisa iyo siduu ku yimi maasadaydana waxaan u bixiyeyba calmaani ayaanu bixiyey waxaa iyana xusuus mudan intaana soo bandhigin berigaa aan xafkulanka samaynayey dagaal ba'an baa facebook anagu dhex maray sidii imanka uu sheegayay waxay ku xoogan yihiin qolyahani facebooka iyo adigu tikhnolojiyadan qof imika hargeysa way buuxdaan laakiin qof aad arkayso ku odhanaya calmaani baan ahay oo aqbalaya ma jiro ama caqlaani baan ahay wax kalou laakiin kugu shabahaya jaacadda hargeysan xafladdaa ku qabto waxaan xasuustaa gabadh igu tidhi su-aal weydiiso igu tidhi calmaaniyiintu xaafaday leeyihin miyay jirtaa way degan yihin markaasaa yidhi lamaba arke eh facebook may ka qayliyaa waa su-aalihii dadku isweydiinayey berigaa aniga laftayda sibaan u fakerayay laakiin wax kala iga horyimiyo waxaan islaa waxaan jaacadaha iyo meelaha aqoonahay ka soo fulaane halkaa gal waxaan ilaawey inay jaamacaduhuba dee maamuladooda iyo waxooduba iyaga yihiin dabeetna halkaana dagaal kale yaan haddana ka gala calmaanigu waxaa la yidhaahdaa taarikhiyan markaan in yaroo kooban dib ugu noqdo kun iyo lix boqol meelahaa waa tii galbeedka ay shuraakoobeen wadaadadii kiniisadaha iyo boqortooyooyinkii dabeetna wadaadadiiba waxay idhaahdeen ilaahay baa annaga dunida noo wakiishay wadaadadii kiniisadaha yidhi dabeetna qofkii annagu aanu doonnubaa boqor noqonaya kaanu ka qaadnaana dabeetna boqortooyadii iyo wadaadadii kiniisadaha isku xidhmay dadkiibaa cadaadis la saar aqoon-yahanadii iyo shacibkiiy w waa la xamili waayey shacabkiibaa dagaalamay waa la jabiyey wadaadadiihi kiniisadaha dabeetna markaasay reer galbeedku idhaahdeen war nimankan yanugu soo noqonine kiniisadaayay ka soo bixin oo nolosha wax kale yay shaqo ku yeelan waxay idhaahdaan dowladdii ugu horreysay ee calmaani noqotaa waxay ahayd dowladda faransiiska ay nimankaasi xukumaan markaasay idhaahdeen aan kala saaro iyagu say u fakerayeen markaa diinta iyo dowladnimada lakiin markii dambe maxay noqotay calmaaniyaddu in la kala saaro nolosha guud ahaanba iyo diinta wadaadku waa inuu kiniisadiisa ku ekaadaa qofkii xiisaynaya u tagaa qofka kalena aanu tegin halkaas bay idhaahdaan calmaaniyaddu way way ka soo bilaabantay mustashriqaana dhalay bay idhaahdaan qolyaha ku xeel dheeri way soo socotay waxay idhahdaan islaamku waxay ka soo gashay dalka masar ayaa ugu horreeyey dalay ka soo gasho anna waxaan is idhi markaan wax baadhayay dal ay xukuntana malaa waxa ugu cimri dheeraa waddanka turkiga way dhowr iyo toddobaatan sannadood bay ka talinayeen ama siddeetan sannadood dhowdhow ordunkaagaa imika jooga mooyaane de intii ka horraysayba waxay ahaayeen waa nimankii gaadhay inay dee bedelaanba ilaa eedaanka ilaa iyo wax walba ay bedelaan waxaan xasuustaa halkaa aan yar dhexgeliye qaar baa imika jira yidhaahdaa iyagoo ka cararaya waxay dhahdeen afkii soomaaliga af carabi baa lagu sallidayoo baabi'iyeyoo markaasuu intuu issoo taaga xaflada anugu in badan baan arkay ayaa wuxuu leeyahy salaantii islaamka oo aan soomaaliyeeyey yaan idinku salaamaya nabadgeliya naxariisi korkiinna ha ahaato maxaad ugu jawabaysa adug marka ila salaamu calaykum ta calaykum asalaam baa la yidhahdaaye markuu intaa ku dhahda maxaad odhanaysa adigu ma adigana korkaaga ahaato markaa waxaa la xasuustay oday beri xillidii jabhadaha ayaa berigii anagu aanu yaryarayn sideetanaadkii waxay ka horreeyey ayaa salaadda waxa lagu xidhan jiray usalli farada salaati duhri arbaca ragcaati aadaan lilaahi tacaala allahu akbar intaasaa laisdaba dhigi jiray dabeetna oday baa yidhi waan soomaaliyeynayaa intaba haye saad soomaaliyeynaysa waxaan odhanayaa buu yidhi duhur weeye afar weeye khasab weeye waaqbaa weyn dabeetna waxaa la yidhi waxaa la yidhi waa yahay marka aad ka baxaysa odhanaysa assalaamu calaykum assalaamu calaykum maxaad odhanaysaa dee markaasu waxaan odhanaya warma nabad baa warma nabad baa yacni kii baad xasuustay umay umay umay shaqaynin ninkii odayga ahaa oo dee ma shaqaynaysa dee ummadihii hor iga horrey baa odhan jiray ilaahay u yaqaanay intii islaamka ka hor ayaa waxay u yaqaaneen waaq ummadihii inaga horreeyey islaamka ka hor oo dhulkana degi jiray ayaa waxay lahaayeen ilaaha qoraxa ilaaha roobka ilaaha dayaxa ilaaha arsaaqda saasay odhan jireen marka ilaaha samada ee roobka ayay waaq u yaqaaneen marka halku ka leeyahay waaqa baa weyn waa halkaa almuhim calmaaniyaddu saasay u soo socotay innaga marka la leeyahay dhulka soomaalida ayaa koleba dhalinyara u badan tihiine dagaalkii labaad adunka wixii ka dambeeyey laba quwadood baa jiray oo loolamayey waxaa la odhan jiray bariga iyo galbeedka ama naato iyo waarso qolana ruushkaa hogaaminayey qolana waxaa hogaaminayey maraykanka markaa laba aragtiyood bay kala siteen midna shuuci buu ahaa midna wuxuu sitay dimuqraadiya kacaanku xilligii af soomaaliga erebixin bay u sameeyeenoo hantigoosi iyo hantiwadaag ayay yidhahdeen qolada shuucigu nin bay soo saareen mulxid baa la yihahdaa ama diinlaawen qolada galbeedku dimuqraadiyana waxay soo saareen ninka la yhahda calmaani marka shuucigu bulshadii soomaalida ahayd wuu geli waayey diin ahaanna wuu u geli waayey dhaqan ahaanna wuu u geli waayey leanna maxaa yeelay shuuciyaddu de waxay ku baaqasaa inaan diini jirin ilaah jirin waxba jirin marka dadkii somalida markuba waa kuwi wadaadada iska hor yimi xeerkii qoyska waa kuwii soo saaray siyaad barre khudbadeeyey raggiyo dumarkaa siman dabeetana wadaadadii baa ka hor yimi waa laysku dhacay shuuciyaddii way istaagtay xaggii dhaqankana waxay dhahdeen dadku waa hanti wadaago kayuu baa la geli jiray injida oo waan garanayaayo iminka suu dukaame wax kama iibsanayo wax raashinka iyo waxaas waxaas ma jirin kayuu injidaa kayuu loo gelayaa dabeetana reerka afar galaan oo bariisa laba sonkora mid daqiiqa intaasaa loogu soo shubaya dabeetana noloshuba way adkaatay soomaalida ku adkaatay dabeetana waa la qaadan waaya shuuciyaddii waa markuu etoobiya iyo xaggaa inooga wareegay laakiin reer galbeedka iyo dimuqraadiyadda iyo calmaaniga waxaa iyaga u fududeeyey kaana way ka fududaayeen oo waxay ahaayeen noloshoodu way ka yar furfurayd aragtidoodu waxaa kaloo fududeeyey dee isguulan baa jiray isguulankan ingiriisku inoo keenay ayaa jiray oo dabadeetana u ahaa meelay ka sii jaan qaadi karaan saasaa calmaanigu innaga la odhan karaa meeluhu inaga soo galay ayay ahayd markaa calmaaniyaddu markaan soo ururiyo waa aragti aaminsan in la noolaado nolol aan diin lahayn nolol aan diin lahayn la noolaado de anigu waxaan arkay hargeysa anaa arkay nin ninku yidhi anigo salaadda maa tukatido salaadda maa tukatid soo caadi maaha waa erey wanaagsan soo maaha odayaashiisiibuu tago ka ergey ninkaa haddana la kala gaarin buu yidhi ta ka dhacda muxuu kugu yidhi aragtida calmaanida imaa taqaanaa markuu dadka weeraraya isagu ninkaasi odayaashiisiibuu tagay dabeetana labadii nin baa la suy maxaa kugu yidhi dee wuxuu igu yidhi buu salaada tuko maxaa arrimahayga daakhiliga ah ninka soo geliyey waa aragti waxay yidhaahdaan markuu isagu wax weerarayo imika anigu soo weeraraya waxaanaya ninkaayosu shaacir shiikh maaha wadaad maaha maxaa calmaaniyiinta iyo baddan ka galay muxuu aqoone ku leeyahay muxuu ka yaqaanaa waxaasuu ilaya mogta markaan ku dhaha maxaad waxaa igu samaysay wuxuu odhanayaa dee wax xoratiy alqowl xaq baanu leeyahy an ra'yigayga cabiro waaye anna intii leg baan ku odhanaya wuxuu odhanayaa xuquuqdayda shakhsigeed baad ku xadgudubtay haye isagu tiisiro waa la sax marka waxa lagu yidhahdana marka maanta laba ciladood baa jiro oo calmaaniga hargeysa jooga ee toddobaatan jirka ah cid sheegata ma jirto dee calmaaniga lakin way buuxaan haddana or ma shadaadiinba qof hebel layahdana male haddana waa buuxaan calmaaniga toddobaatan jirka iyo calmaaniga labaatan jirka ah ee hargeysa jooga faraq weyn baa udhexeeya calmaaniga toddobaatan jirka ah ee dhowr iyo lixdankii waxbartay ee isu yaqaana laba magacoo kalaa jiro oo malaa idinku aydaan u aqoono caqlaaniga iyo calmaaniga la yaahdee idinkuwana u taqaaneen lakin iyagu magacyo kale isu yaqaaneen waan sheegaye calmaanigaasi mid buu ku fiican yahay mashkiladdu isagay ku koobanta ma faafiyo markuu ugu fiican yahy waa markay inay isla garanayaan jaanta ay meel wada fadhiistaan islaamka iyo xantaan iyo wadaadada iyo meelaha laakiin calmaaniga yar labaatan jirka ahi waxaad mooddaa in la yidhi mushahar loo qoray intaa facebooku ku jiraa wuu faafinaya isagu waa faraqa u dhaxeeya labadaa magacyada ay isu yaqaaniin aan idiin sheegae aqoon-yahan ma maqashee intaa aqoon-yahan laleeya intaa aqoon-yahan meel kale ha ka raadin aqoonyahan waa ninkan aan sheegayo aqoonyahan waa ninkan markaad sun doonayso kanuunbu kusoo biyashubaya caqlaanigana maxaa la yihahdaa caqlaaniga waxaa la yihahdaa mufaker bay ku odhanayaan mufaker yacni waa nin maskax ballaadhanoo intan adigu aad ku wareegayso ayuu isagu wax ka ballaaran ayuu keenaya waa mufaker bay ku odhanaya dabeecadaha uu leeyahay calmaanigu ee aad ku garan karayso waxaa ka mid a inkastoo qolyaha ku xeesha dheere yaro khafiifyano yidhahdaan calmaani nus baa yar jiro oo mid dadka soo yar dhex galo oo isagu aan aad u fogayn laakiin calmaani marka la yidhaahdo horta shacaa'irta islaamkaoo dhan markuu arko waxaa khasaba inuu kaa jeesto waa koofiyad waa khamiis waa gadh wax allaale wixii islaam ku shaqo leh haddaad si fiican isu taqaanin u kula kaftan waxu kuodhaya niyo maanta ma ku yarana baad ku biirta waa markuu weliba kugu soo dhiiranaya waxaa kale oo uu leeyahay xataa xaafadda masaajid kale waxa lagaba inu ka fogaado oo meel kale u guuro wax allaale wixii shacaa'irta islaamkiihi calmaaniga way dhibaya caqlaaniguna wuxuu caan ku yahay markaad xadiis u sheegto ee uu caqligiisa ka waya waa daciif aayaddana wuxuu ka odhanayaa macnahanaad saartay macnaheedii maaha waxaanu caan ku yahay caqlaanigu ereyga la yahda qanci dee qancini kara maysa oo nin balaaya socoto oo meel loo wato dee hadaad maantaba wadda ma qancin karaysa waxaanay ku kala duwan yihiin caqlaanigu waa nin diinta wax ka yaqaan calmaaniga somaliga inta badan diinta waxba kama yaqaan waa sababta keenaysa inuu diinta u arko mashkalad ee uu cuqdadda uga qaado marka aan ku soo dhowaada ee maasaan ka sameeyey anigu maasadaa calmaani baa la yihahdaa calmaaniga laftiisii baan ka hadliyey dabeetana marka hore bulshaduu la hadlayaa wuxuu leeyahy bulsho yahay raggii aqoonta lahaa ee jaacadaa ka soo baxay ee b h d-ga sitay ee adduunyada afgaranayey ee wax la qaybsanayay baanu ahayn annagaa horumar idii hayna waxaana berber eryaysaa ina yaroo malcaamad ka soo baxay marka labaadee sidaa shacabkii ku idhaahdo ayuu haddana isku rogaya wadaadadii wuxuu leeyahay kitaabkan iyo aayaadkan iyo axaadiistan iyo dowladda iyo nolosha casrigaa iyo siyaasadda midna ma soo galaan xagaa kala timaadeen saasuu hadlaya laakiin haddana anun baa u jawaabaya isaga waanu u nasteexanana wa len war fircoon baa kaa horreeyo qaaruun baa kaa horreeyo inan kastoo iswaala dunida wuu soo maraye magaal yar baa kaa horraysa oo eylehe cagadhigo oo naftaada edbi saasaan qolada dee sugaantu cadaaladda kama tagno qof waana ka hadlinaa jawaabtiisana waa siinaa oo dhinacuun kama rara bahasha marka maasadaasaan gelayaa meelmeel yar aan badnayna waa sharxayaa waxaan idhi af iyo dhaqan baa jire ekeeyaa haddaan la mudan shareeraha lagu astayn sarbeeb ubax looga dhigin xus iyo arar lagu dalayn ugaadhana loo qofayn murtida arad baa dilee ugbaadsiga haw daraan intaa waxaan kula hadlayaa gabyaaga inay afmaldahanayaasha adeegsadaan aboodi dareen la kacay abwaan hore sii tilmaan asaaya intaanay dhicin astaamo jiraan karta yacnii balaayada sansaankeedaan dee sii garanaya qofka la wato ee meel loo wato ammaano qofkii sidow adduunyadu waa sabool abuurta nin diidanow ilaah lama beenin karo afkaar nin ku doodayow aayaad culus baan arkaa ardaaguna waa xariir argeegta markaan dul sudho argeegta miyaa taqaanee waa geed dadkii hore weysada ka qoran jiray oo biyaha macaanayso oo weyse dee yacnii marka waxaan leeyahay guri labaatan dabaqa oo wax walba la dhigay oo aan ilaahay lagu xusayn waxaa ka wanaagsan ardaa miyigaas oo salaaddii cishe intaan ku tukaday weysadana ii dul suhan tahay adduunka shar baa ku fiday ardaallo jin baa u kacay aqoon nacabaa dhex taal abuurtu hankay lahayd jidkay ku agaasinayd ogaalkoodun ka dhigay abeese ninkii yaqaan miyuu wax ku aaminaa awayti haddii la bido indhoole muxuu hagaa kumaa awr lagu xidhaa ammaanku dhankee jiraa addoon ku badbaadaya indheergarad waa yaqaan jidkii lagu oodmayee waxaan la ilduufi karin waxaan asraarba gelin islaamku halkuu wax dhigay ajana ruuxii sitow waxaa lagu oombaxaa xareedda agtaada taal abeer ninka raadin jiray abeer ninka raadin jiray adeentida waa yaqaan yaa garanaysaan abeerka iyo adeentidaah adeentidu waa af soomaaliga marka adigoo ay cidla maraya aad dareento inaad beel ku soo dhowaatay ama cibaad maqashay ama koor baad maqashay ama raad baad aragtay ama wax dabeetna waa la adeenti baynu soo galla adeenti yacnii beel dad baynu soo dhowaan abeer ninka raadin jiray adeentida waa yaqaan calmaanigu waa abkee halkuu ku arooraya dhankuu wax ka eegaya markay asal sheega tahay halkee odaygiisu galay awliyo shar baa jirtee ishaare muxuu yaqaan haddii xaqa lagu adimo intuu wax addeecaya addoon ma rumaysan yahay ufiya weer baa jiree aloolka muxuu ku daday ugaaska ninkii ahaa abbaanka muxuu ku falay anfaacigu waa xujee acmaasha muxuu u gaday afeef dhalan baa ka adag cadhiya umal buu la kacay wuxuu aabowna yidhi calmaanigi baa markaa jawaabay markaa indh xagaad ka timi waa kaa waqa wuxuu yidhi akhyaarta haddaad nacdaan calmaaniga eersataan aqoonta raggii lahaa haddaad ku aleegadaan adduunka nimaan aqoon asaagii wax la qaybsanayn haddaadna ag joojisaan dharaar naga eexataan galool ubaxlaa jiree adaahi ku doorsataan amuuraha aan isgelin haddaa isku aabbudhaan aftahan lagu soo hirtiyo ilbixi waa yaaban yahay noloshu ma abaydinbaa malcaamad nin ka soo aflaxay halkuu ka abbaaraya iimaan nin ku doodayaa siduu u asiibayaa salaad ninka oogayee kitaab u adeegsadaa miyuu ku ammaanan yahay astaamaha dowladnimo markay wax aqoonis tahay arkaantu miyay gashaa xafiis eedaan ka baxay muxuu ku astaysan yahay siyaasaddu waa afkaar aayaadkuma soo galaan halkaa marka maray baa nin ag fadhiya baa wuxuu yidhi maalin dhowtaa wasiir shir jaraa'id qabtay so markaasi eedaankii isku beegme dabeetana mid buu diro wuxu wadaadka waxaad ku tidhaahdaa wasiirka baa shir jaraa'id haya eedaanka wiirkaadi intaa intaa ka baxaya shirka jaraa'id jooji buu yidhi eedaanka marka anugu kaa maal ogeyn markaan leeyahay xafiis eedaan ka baxay muxuu ku astaysan yahy waxaan ka fekerayay une marka wadaadadii buu la hadlayaa ninka calmaaniga haddaa ajar doonaysaan haddaa ajar doonaysaan kitaabka abqaalaysaan dulmiga agoondha xalweyday iyo dulmiga maa oolisaan aroos maa meherisaan axkaamtu halkay lahayd asluubtaan beri iqin shareecadu aamusnayd masaajid ku urursanayd maxaa uga oogsateen habeenu abraaraysa sow dhowr iyo kontonkiibaa malcaamadda ugu dambaysa markii lagu daray dee diin marka wuxuu leey beriga anugu waxan ogaa wadaaddo iyagoo masaajidka un jooga waa maxay waxaan kalaa ka hadlaysaa jawaab ninku aarsadaa nasteex kuma aadanee waxaa odaygii la yidhi markuu intaa lagu yidhi waxaan ku nidhi annana ilaah waa laga baqaa aayaha waa loo tudhaa fircoon uubtuu ku dhacay ulbaa la yskaga dayaa naftuna edab bay rabtaa war naftaadan waalan edbi annaga hana soo sariiranine naftaada dibu noqo edbi baan ku niri habeen ashqaraarka ardaa lagu raagay haweenay akhyaara anfaacina keentay ayaa tidhi eegga malaa ururkiinnan maanlaawo asqoobay arbow lagu sheegiye miyaan araggiinnu intiisaba dhaafin halkaa sheeka dhaqameed baa ku jirto waa gabadhii bixisay cuna saddex iyo maanlaawe intay hilibka u keentay odayga ku yidhi aabaheed maxaad aaba saddex maanlaawo nagu tiro waxay tidhi adna maanlaawa too nimaad boqol halaad ka qaadatay baad u soo hoyatay kanna waa maanlaaway qabaayo xolaba boqol halaad bulaayo boqolkii baan iga bixiyey kan kalena waa maanlaawo oo gabadhaa la isku hayso isna wax ka doonayaaba saddexdii maanlaawe ayaan aniguna tusaale uga dhigay de waa xaqiiqatan qofka nimcada ugu weynee aynu haysanaa waa islaamka qofka islaamnimadiisii waxaasi ka galaan de waa maanlaawe markii arah loo tartamay af iyo laba daantasheen addoomba addoon waxbiday kashana laga sii araday asoolka markay janteen naftii uskag raaciyeen siyaasad ku abadarmeen qof iyo aashii hadleen bulshada amar baa ku dhacay ugaadh diday bay noqdeen sibay u asqaysan yihiin rajiya amal baan lahayn ayaan kuna hiilin waah waxay ummaduhu dumaan akhlaaqda markay lunshaan ummaddu dhaqaale kasta ha haysato oo hub kasta ha haysato oo ilbaxnimo kasta ha haysato weligiiba maraykan ha isxariifiyo ummaddu hadday akhlaaqiyan hoosta ka dunto ummad nool maaha ciiristii unbaa hadhay ay ciiraysay soomaliya wax kale ma dumin siyaad barre iyo waxan waa markay ka fogaatay islaamnimadii iyo ilaahay iyo ay ka fogaadeen ayaa karbaash rabaani ku dhacay marka umamka marka la daraasaynaya waxa la ihahdaa haddaa haddii ummaddaasi akhlaaqiyan ay u dunto wax kaloo u hadhay ma jiraan waxba ha eeganin trumpkan qaylinaya iyo nucliyarka iyo waxaanu shubayo hoostuu hoostuu ka maaran yahay maalintuu soo cirayuunba harhsan ammaantu waxay hodaa nimaan runta aaminayn ilduufka waxaa yaqaan ammaano qofkaan lahayn abaartuna waa qalbiga kashaa laga oonbaxaa iimaankuna waa yaqiin islaamkiiyo daacaddii xaqii lagu uursamaa caqlaanigu eed ku sheeg daliilkana iin u yeel anaaniyad baa jirtee asxaabta barh buu inkiray caqlaaniga waa taqaanin imika abu hureer o kale yaa dad soo adqaado aqbali maayaba wuxuu ka odhanaya meelahaan laga keeno usuushiiyo toobadii ujeeddo kaluu u dhigay aroori ninkii u baxay arma axankiisu yaal ninkii shar aloosayow aday tala kuu eg tahay ninkii shar aloosayow aday tala kuu eg tahay awoodda markuu isbiday markuu axdar sii dhex galay ibliis amar baa ku dhacay wuxuu ku aroorayaa halkay ajashiisu tiil insaan waa lagu yaqaan abaalka inaanu gudin waxaasoo nimcaa baa layna siiimikao waxa laynaga kari la'yahay war ilaahay aanu idhaahno alxamdulilah aynu idhaahno ilahay aanu mahad celino insaan waa lagu yaqaan abaalka inaanu gudin qabbaa aadmiga ku ladhan abbaartuna waa sidii ayaamana waan aqaan halkay ku idlaanayaan aloog ninka daaqsadow artala roobbaa ka da'ay warbaa iimay ka jira ogaalka intaaad og tahay caqlaaniga baan ku soo noqday maxaan leeyahay iminka deera mool waxaa ka soconaya maynu war u haynaa saacaddan caqligaaga hadii lagu idhahdo iminka halkanu fadhina hadii layna xojeel ihahdo halkan hudheelkan deera mool maxaa ka soconaya qof qura ka jawabi karaya maynu leena kama jawaabayno caqliga uu leeyahay diintaan la doonaya waa kaa aan deera mool sekadaa inaga sii jeeda aan ka jawaabayno marka waxaan leeyahay buurta aloog waa buur boorama u dhow artalina waa meel bariya iimayna waa koonfur intaa xogaa ka jire bal caqligaagii yaraa kaasho caqlaaniyow war iga keen waanan og waxba ka keeni maayo marka waxaan hi aloog ninka daaqsadow artale roobbaa ka da'ay warbaa iimay ka jira ogaalka intaad og tahay intuu araggaagu yahay miyuu aashaa cilmigu habeen ku ekaanaya miya caqligaagan yar iyo waxa ilaahay soo dejiyee caalamka dhan lagu maamulaya miya iskeenaya isma keenayaan abaajiga ruux ku lumay xaquu ka irdhoobayaa runtuu ka ilmaynayaa wuxuu ehel moodayaa halkay ajashiisu tiil adduunka nin qooqayow ayaamo kalaa jiree ammaanada haysa sii adduunka nin qooqayow ayaamo kalaa jiree ammaanada haysa siin maxaan ku gebagabeeyey anigoo addoonnimadaydii muujinaya awood rabbi baan u qiray ergana nebigaa ahaa iimaankana dee ka weyn aadmigu weli muu hantiyin arkaantuna way caddahay xaqaa la ajiibayaa allana toobaanu nidhi wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu